magaalada khanyunis ee koonfurta mareenka khaza ayaa waxaa subaxii hore maantuu khamiisa ka dhacay wareejinta meydadka maxaabiista yuhuudda ee ku jira gacanta kooxda muqaawamada falastiin kuwaasoo ku rintay duqeymaha maamulka yuhuudda xogaa ayaa tilmaamayeen dagaalyahanada muqaawamada falastiin ee meydadka maxaabiistani ku wareejisay hay-adda siliibka gaduudan ee muddooyinkii dambe u dhexaysay dagaalyahanada muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda waxaana iyaguna kusii wareejiyeen ciidamada yuhuudda ee ku sugnaa macbarka karam abu saleym maamulka yuhuudda ayaa iyaguna waxay dhankoodu sii deeyeen afartii labo ka mid a maxaabiistii ku xirnaa xabsiga sumcadu xun ee coofar kaasoo ku yaala magaalada raamalla ee daanta galbeed ee laysto mana jirto maamulka gumaystaha yuhuudda xog ay shaacisay ku sheegayso goortay soo deynaysa inta kale hartay tani ayaa imaanaysa iyadoo habeenkii xalay abuu cubayda afyeenka garabka militariga kooxda muqaawamada falastiin kelmad uujeediyay ku sheegay in maantay wareejin doonaan afar ka mid a meydadka maxaabiista yuhuudda ee ku dhintay duqeymaha dhexdooda wareejintan ayaa sida la tilmaamay dhacday iyadoo aan la qaban wax xaflad ah ama la iskugu keenin warbeyno fara badan wareejintan ayaa sidoo kale dhacday iyadoo aan la qaban wax xaflad ah ama la isku keenin warbeyno aad u fara badan booliiska maamulka yuhuudda ayaa waxay dhankoodu sheegeen inay gadoomeen meydadka maxaabiistooda waxayna sheegeen durbadiibay u kaxiyeen afartan meyd macadka caafimaadka ee sharciga xafiiska ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu ayaasna waxuu xaqiijiyey in ciidamadiisa ay gacanta ku rigeen meydadka ay soo wareejiyeen kooxda muqaawamada falastiin sida ku xusnaa qodobada lagu wadeeshiiyey wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen meydadkan maxaabiista loo wareejiyey xafiiska baadhista ee maamulka gumaystaha yuhuudda geesta kale maxaabiista muslimiinta ee laga soo deeyey xabsiga maamulka yuhuudda ee cawfar ee ku yaala magaalada raamalla ayaa xarunta ka dhigteen maamulka dabadhilifka ee maxamuud cabbaas ayaa waxaay gaadheen guryahoodu ku yaala daanta iyagoona halkaasi loogu soo dhoweeyey si heer sare ah farxad iyo dabaaldegyo ballaaran ay dhigeen shacabka iyo maxaabiistii dib u helay xorriyaddooda warbaahinta ayaana waxay u sheegeen dareenkooda farxadeed waxa dhibaata ay ku haystay xabsiyada maamulka yuhuudda iyo farxadooda ku aadan la kulanka helladooda maxaabiista dib u helay xorriyaddooda ayaa waxay iskugu jireen kuwa laga soo xidhay dhanka magaalada alqudus iyo kuwa laga xidhay dhanka daanta galbeeda dadka maxaabiista ee dib u helay xorriyaddooda ayaa wax iyagoo haysata xalado kala duwan amni darra ay gaadheen guryahooda maadaamay hore u dhacdeen maxaabiis badan oo dib u helay xorriyaddooda islamarkaana kusii jeeday deegaanadooda iyo guryahooda ay dib u xireen ciidamada gumaystaha yuhuudda sidoo kalena ay hore u dhacdeen in guryaha ugu daataan dhibaatooyin kala duwan ay u geystaan in badan oo ka mid a maxaabiista muslimiinta ee dib u helay xorriyaddooda ayaana waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin inay dib u helaan xorriyaddooda iyagoona hambaliye iyo maadiclin u jeediyey shacabka reer falastiin iyo muqaawamadooda waxay sidoo kale sheegeen xabsiga cawfar ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan oo u geysanayeen ciidamada gumaystaha yuhuudda iyagoona tilmaamay in tacdiibkii lagula kacaya uu ahaa midkii ugu xumaaya weligooda soo maraa markii uu dhacay heshiiska xabajoojinta ayaana waxay sheegeen in yuhuudda ay si laba jibaareen tacadiga ay maxaabiista kula kacayaan xamse alxaaji oo ka mid ah maxaabiista dib u helay xorriyaddooda ayaa wuxuu warbaahinta uga warbixiyey farxaddiisa wuxuuna sheegay muhiimadda ay leedahay hawsha in maxaabiista dhammaantooda laga soo dayay xabsiyada yuhuudda ay ku dulman yihiin wuxuuna si weyn ugu mahad celiyey dhammaan inta ka qayb qaadatay soo deyntiisa sidoo kale maxbuuska loo falastiiniya dibna u helay xorriyaddiisa laguna magacaabo saciid diyaab ayaa wuxuu sheegay in maanta ay uga dhigan tahay inuu geerida ka soo laabtay noloshan uu dib u helay islaam waxshi oo isna ka mid ah maxaabiista dib u helay xorriyaddooda ayaa wuxuu yidhi isagoo aad u faraxsan maadaamay muqaawamada joogto ma jirto qof ka mid ah maxaabiista falastiiniyiinta oo ku haraya xabsiyada dulmiga badan ee yuhuudda wuxuu sidoo kale maadiclin hawad u mariyey dhammaan dadka ku dhaqan khaza ee bixiyey nafurka iyo adkeysiga ay maanta ku soo baxeen sidoo kale wuxuu sheegay maxbuuskan in lix iyo toban bilood oo xidhiir uu ku sugnaa xabsiyada yuhuudda waxa dhibaatay uu ku soo arkay xabsiyada yuhuuddan uu yahay mid ka daran waxa dhibaatay looga sheegi jiray xabsiga abuu qarayb wuxuu sidoo kale sheegay inuu aad u catoobay intii uu ku sugnaa xabsiga yuhuudda maadaama maamulka xabsiga yuhuudda ay adeegsanayeen siyaasadda gaajiysiinta waxaana ku dhintay gudaha xabsiga tobanaan qof halka sidoo kale ay xanuuno kala duwan ku dhaceen maxaabiis kale cudurradu ku dhacay maxaabiistana waxaa ka mid ah wadan xanuun iyo xanuunada ku dhaca sanbaabaha iyo beerka waxaan ka soo baxnay qabrigii jaxiimada soo diinta maxaabiistana waa midnimada falastiiniyiinta ayuuna hadalkiisa ku soo gebagabeeyey maxbuuskan dib u helay xorriyaddiisa oo lagu magacaabo islaam al waxshi sidoo kale maxaabiista dib u helay xorriyaddooda waxaa ka mid ah kaadim oo isagoo xanuunsan laga soo dayay xabsiga yuhuudda waxaanuu iminka ku suganayay xarumaha caafimaad sidaaynu xogta ku heleyno waxaa sidoo kale la warinayeen kaadib uu dhaawac culus soo gaaray labaiyo labaatankii februaayo labada kun afariyo labaatanka xilligaasoo ay gacanta ku dhegeen ciidamada yuhuudda una dhaadhiciyeen xabsiyada dulmiga badan muddo bilooyin uu halkaasi ku xirnaayuuna ciidamada yuhuudda kala kulmay dhibaatooyin iyo xadgudubyo kala duwan si guud ahaan waxaa maanta si aada u faraxsan dhammaan maxaabiistii laga soo deeyay xabsiyada maamulka yuhuudda ee dib u helay xorriyaddooda tani ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli warbaahinada caalamka ee si aada u hadalhayaan in heshiiska xabajoojinta marinka khaza uu qarka u saaran yahay inuu meesha ka baxo si guud ahaanna uu buro dagaalkana dib loogu laabto horey waxay ciidamada yuhuudda u sheegeen inay diyaar u yihiin kulaabashada dagaalka marinka khaza laxdo kasta ayna xaqiijin doonaan dhammaan hadaaftii dhicisowday sanadkii hore dhankooda kooxaha muqaamada falastiin waxaa maanta la warinayaa inay diyaar u yihiin dagaalka jariiradda wall street journal ayaa waxay sheegtay in kooxaha muqaamada falastiin ay qorsheynayaan dagaalka dib ugu laabtaan islamarkaana ay difaacdaan marinka khaza wuxuu sidoo kale joornaalka sheegay in muqaamada ee magacowday hogaamiyayaal cusub oo dagaalka halkooda ka sii anbaqaada warbaahinada caalamka ayaana waxay si aada u hadalhayaan inuu jiro walaacaad u xoogan oo laga qabo inuu hakad ku yimaado heshiiska xabajoojinta marinka khaza wejigiisa labaad maadaamauu ka koobnaa ilaa iyo saddex weji wejiga koowaad nuu maraya heer gabagabo ah mas-uul ka tirsan kooxa muqaamada falastiin ayaana wuxuu sheegay in cid kastay maanta u caddaatay waxaana tanyahu uu doonayay inuu ku sameeyo heshiiska xabajoojinta khaza ciddaah ka saaranna aysan jirin inuu doonayo burburintiisa tan iyo bishan aynu ku jirnay febraayo waxaa si aada walaac looga muujinayaa dhammaystirka wadaxaajood u dhexeeya kooxda muqaamada falastiin iyo maamulka yuhuudda wejigiisa labaad waxaana dhowr jeer fashilmay kulmo la qorsheynaya in lagu qabto magaalada alqaahirah waxaan hadda macquulla in gebiyahaan heshiiska uu meesha ka baxo dagaalkana dib loogu laabto kooxaha muqaamada falastiin ayaa iyaguna dhankoodu sheegay inaysan geli doonin wax wadaxaajood oo cusub oo ku aadan heshiiska xabajoojinta iyo maxaabiis weydaarsiga marinka khaza haddii aysan yuhuuddu dhaqangelin shuruudaha wejiga koowaad iyo heshiiska